بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد rahaan wax aan anu ka hadlo oo hadda ka dhiman istitaaxyaha ma jiraan rag iga baraaqa badan ayaa ka hadlay oo culimo ah waxaan keliya meesha usoo fadhiistay codkayga gaaban oo miskiinka ah in aan ku beeriyo codkoodii oo taageeruhu ayido intaa culimadu yidhaahdeen baan waafaqsanahay nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalama difaaciisu xaq weeye ree baa difaacay oo difaaci jiray saaad hadda maqasheen maqli doontaan insha allahu tacaala waxyaabaha nabila loo qabtay waxaa ka mid ah difaaca nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh waxaa ka mid ah inaan nabigeena baranno inagu inaynu baranno waxaan tilmaamayaa ilaahay idankiis nebigeena si fiican baa usii baran doonaa waxaan soo bandhigno inaguna baranno daraasayno bani aadamkan u bandhigno nabiy llahi maxamed wuxuu ahaa salawaat ullahi wasalaamu calayh waxay u baahan tahay baad moodaa daraaso tiro badan oo muddo dheer socota doctoorku waad maqlaysa intuu kitaab inoo sheego nabiy llahi maxamed laga alifay salawaat ullahi wasalaamu calayh intaa waxba kama aynu akrin marka nebigna wax badan bayna ka aqoon salawaat ullahi wasalaamu calayh difaaca nebiga waxaa ka mid a marka inaynu baranno nebigeenii salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a inaynu sunaheenii sunnihiisii baranno inaan diintiisii baranno inaan risaaladu xambaarsanaa baranno markaasaynu inaynu culimo soo saarno markaasaynu difaacu wuxuu leeyahay dhinacyo badan haddaynan meelaha qaarkood wax ka qaban karin meelo badan bay wax ka qaban karaa sidii loo tilmaamay doctoorku u tilmaamay waa inaynu u bixisaa arrintaasi inaynu innaga lafteenu aynu nabiy llaahi maxamed sala allahu alayh wasalam sifaadkiisii iyo cadamadiisii iyo wuxuu ahaa iyo risaadiisii iyo wuxuu ummadda u keenay aynu jaanib kastaba aynu ka daraasayno ee ku dheeraamayo culamada ka hadlay waxay laa tahay nadwada ayaa u caqidan inkastay nadwadu kooban tahayo ay ila tahay haddaynu bilo iyo wadno sifaadka nabigeena sala allahu alayhi wasalama inaynu cajaa'ib badan oo inagoo muslimiina shahaadanayo nabigeena jecel laakiin cajaa'ib badan oo ayna ka qarsoon inu kusoo bixi lahay baan u malaynaya laga yaabee inaynu nadawaad kale ka qabanno ilahay idankiisa taas taasaan ka leeyahay uma islaamiya meeshay maanta maraysana culimmada ayaa tilmaamay waxba uga noqon maayo waxyaabahay ka hadleen khaas ahaan arrimaha soomaaliya ama ha ahaato gobollada aynu joogno oo puntland lagu magacaabo ama ha ahaato gobollada koofureed ama cumuuman waxyaabaha ka jira oo dhibaatada ah oo ka dhacaya culimmadu way faahfaahiyeenoo waa taataabteen intaasaa la qaba haddaan ku hormaro gobollaan puntland mashaakisha haddana sheegay ayaa jira waxaa ka jira nabadgelyo inay xun tahay oo dadka muqarribiinta ay waxay doonaan inay samaynayaan oo ummadda dhibaatooyinka maanta haysta waxaa u sababa ama ka mid ah dadkaa daalimiinta ah oo burcadda ah dilkii baa socda oo anina looga baqayn oo laga yaabo qofka inta la dilo inaan la isweydiin waxaa socda faraxumaynta gabdhaha la faraxumeeyo oo qayadooda la maqaayo oo aad moodaa waxba laga qabanayo waxaa socda saad maqashay hadda dhegaysanayseen burcadbadeedii oo noqotay abaar hor leh oo maraysa sufunta caaliga u socota oo badaada wadda meel kastaa u socota muslimia gaar cid kasta ha ahaat inay nabadgeli weyday waa arka hadday aada iyo aada isu xoogsanayaan iyo heerka ay marayaan waxaynu hadda arkaynaa doonyihii soomaaliya u socday ama koonfur ama halka aynu joogno ama meel la mid ah khatarta ay hadda ku jiraan waa ti hadda aynu dhegaysanaynay ayaamaha kan ama aynu maqlaynay oo hadda dhegaha waxaa kusoo dhacaya doonya soo bixi lahaa inay joogsadeen iyo kuwa kale xamuulka in laga rogay siciibadaka waxyaabaha adduunka aan la qabno maahay waxyaaba inoo khaasa waxaa ka mid ah inaan wasaa-ishii wax keeni jirtay inay wadanka wadanka kusoo dhiiranayn ay ka baqayaan waxaa ka mid ah midkii yimaada inuu riski ku jiro oo uu noorigii laba laabayo ama saddex laabayo maxaa khatar baan gelaya ma ujeedaa meesha maanta wax marayaana waa la socotaan lacagta faalsada ah culimadu waa ka hadlay meel kastoo aanu joogno waa ka hadalnay inay waxaasi tahay kasab xaaraana oo muxarama oo dhac ah oo ay tahay dadweynaha juhuuddoodii iyo dhiidkoodii iyo kasabkoodii yaraa in la jaabsiibayo la guranayo oo daa'ifo mucayanihi ay guranayso wax badan baanu bayaaninay iyada waxaan leenahay laga waantoogo waxaan leenahay asbaabtaas oo dhan waxaa kollayba xilka inta u weyn qaadaya maamulka puntland inta u weyn yaa qaadaya maxaa yeelay waxay ka gaabiyeen inay amnigii sugaan faalsada iyagaa ogolaaday iyagaa sameeyey dabaday ka keeneen hadda waa wadaan waa u dad bay u ogolaadeen waa u bayaaninay waa u sheegnay waa ka dignay tan iyo hadeerna ma suroobin oo waba kama waxba kama qabsoomin waxaad moodaa marka guddoomiyi hadaya wuxuu lahaa dadku waa inay dawladda la shaqeeyaan nacam waa la shaqaynay oo waa ogolaanay oo waa dadaalnay oo culimada hada haddaanu nahay amnigii baanu culays badan saarnay oo waa naseexnay oo waa la hadalnay laakiin dawladda waxaa looga baahan yahay inay ummaddu la shaqayso iyagu inay ummadda la shaqeeyaan iftooda waa inay naseexada ogolaadaan waa ina masaalixda ummadda iyo daaha ummadda ay ka tarjamaan waa inay dhibaatooyinka ummadda haysata ka hortagaan waa inay dhaqankooda wax ka bedelaan waa inay mas-uuliyadda xambaaraan waa inay ummadda bakhtiyeysa ay gacan siiyaan waa inay ummadda wax ku soo celiyaan amniga waa inay sugaan burcadmeeedka badda ma saaraan adduunka markay kharibaan halkay ku soo noqdaan magaalo magaalooyinkay kusoo noqdaan iyagoo xiliya leh oo qurux badan madaxa koru haya oo lacag tira badan wata bay soo galaan suuqyadii aswaaqda oo aan nina ka ka gabanayn waxba lagama qabto dawladda waxaa loo baahan yahay amniga inay wax ka qabato waxyaabahaas oo dhan inay wax ka qabto ayagaa looga baahan yahay cadliga inay sugaan baa looga baahan yahay sidii sheekdaar u sheegay intaa yar oo ciidanka beliisku maanta ay qabteen waa ugu hambaliyeynayna laakiin waxaan ka doonaynaa arrintaa ka ballaaran weligoo badda ma saaraan karaan badda waa ka soo degaya xoolaha ay dhacaan iyo meeshay wax ku marayaa waddanka gudihiisa wey hadda waxaan maqlayaa yaantiin oo lacagta marka hore laga qaatay inay dhalinyaro tiro badan oo yar yar ah min laba kun oo dollar loo siiyey oo laga kaca meesha badda gala arrintu waxay samaynaysaa tatawur heer bay gaaraysaa soo ma garan waxaan culimmada la qabaa say u sheegeen dadka khatar baa kusoo wajahan majaacada iyo baahida sida bararka iyo abaarta laga yaabay boosaaso waa magaalo oo inaan wax badan laga warqabin waa magaalo bad lehoo waxuu laga helahoo laakiin arrinta meel xun bay ka degaysaa waa saa loo yiri abaartuna waa caam warbixintu waxay sheegaysaa dhowr maalmood haddaan haddaan roobdiin oo roob la helin xoola laga hadli maayo dad badan baa maydayay dad badan ayaa maydayay warbixin caama wey arrinta heerkaa maraysa weli waxuu kacay iyo wax dareemay iyo wax hadal haya midna lama arko magaalooyinka in badan oo ka mid ah boqolaal qoys baa dabkii ka seexday oo shib yidhi dadkii masaakiinta ahaayoo danyarta ahaayoo bacdadaha iyo maxaa miiska xun iyo xoolaha u saaraayeen way ka kaceen waxaasoo dhan qaninshubato dadka makiinadaha ku shaqaysta iyo lacagta faalsada ah ayaa dadka xaarifiyey oo baktiyey inaan ogaano wey arrinta heerkaa maraysa weli laysma weydiin dawlad baan ka hadlin dadweynaan ka hadlin baayacmushtar baan weli arrintaa isu taagin dadka muslimiinta wax haysta maantao kale waxaa la doonayaa waxay hay haystaan inay ummadda la qaybsadaan oo la xijaayo ilaawaan oo rabbi ugu dhowaadaan ibnu xasim baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi nin hadduu qof muslima gaajo baktiyo adigoo og magtiisaa lagugu leeyahay ciqaab baa ka dhanaanaya arrintaa weli weli lagama hadlin hay-adaha aynu jecel lahay hay-adaha waddanka jooga oo aynu leedahay waxayba qabanayaan weli arrintaas ooma qaadin midnaa waxay sugayaan markii ummadda inta inta badna ay dhimato arrintaas marka waa wax laga doonaya wax laga qabto ummaddaa laga doonaya maamulkaa laga doonaya dadweynaha laga doonaya ismadaa laga doonaya waxgalkaa laga doonaya culimmadaa laga doonaya hogaankana waxa u hayo asal u ah waxa weeye maamulka meesha ummadda dhigaan saasaan ugu sheegaynaa waa tambiihinaynaa waa caddaynaynaa aamusi mayno laakiin culimmadu waxay u baahan yihiin codka xaqaa wax ku taageera maaha culimmada keliya arrimaha koonfur ka dhaxaya oo dhibaatada badan ka aamusi mayno waana sheegayna waxaa ku dhacaya dadka muslimiinta ah oo walaalaha iyaga ah oo cadowga uu samaynayo oo xasuuqa ah oo weliba dagaalka laa akhlaaqiga ah dagaal waa dhacay midka si fool xun oo gawraca ku dhisan oo maxasta la gowracayo odayaasha la gowracayo islaamaha la gowracayo ciyaalka yaryarka oo arda qur-aantaa la qafaananayo culimmada masaajida ku jirta loogu geli lagu gowracayo arrintaas aad baanu uga xunnahay waana tambiihinaynaa dadka samaynayana waxay ku tahay wasbatu caar ceeb bay ku tahay waana soo baxaysaa arrintaas wax qarsoomaya maaha dadkii waxaasi gaareen annagayna gaareen waa dadka yagii waa walaalahayo waa u daqranaynaa tacsi baanu gudbinaynaa nafteedana waa u tacsiyeynaynaa culimmada meeshaas lagu laayay oo weliba yaabaha yaabka ah waxa weeye dadka hadda aan tirinaya dad dagaal ku jira maaha ta cunzala waayo qori ma haystaan dagaalka ma galaan masaajid gudihii weeye tabliiq waa la yaqaan ma u jeeday culamaa noocaas iyo dadweyne badan oo la mid ah oo maxasa guryaha la duminayo arrintaasi waxa weeye arrin hamaji ah oo wax sha-awey haddaan ku leexdo xaq bay ugu tahay sheekh cabdalla maxamed ciise inaan naftada uga tacsiyeeyo dadka yiqiin anigada yiqiinah anigii soo tacsiyeynaya waxaan idiin sheegayaa gabadhiisii xamdi sheekh cabdalle baa casarkii igala hadlaysan london aniga ii tacsiyeynaysa waxaan kaloo soo qaaday sheekh yuusuf aadan taarikh dheer soo wada mar waxaan u malayaa ragga hadda meeshaan joogo dhan waa ka badiyey sifaadkuu dhahaa sheekh cabdullaahi maxamed ciise sheekh cabdullaahi maxamed ciise tilmaamihiisa waxaanu isbaranay baan filayaa kolba dhow iyo lixdankii annagoo dugsi dhex dhiganayna markaa laga bilaabo dugsigii sare jaamicaddii dacwadii intii ka damaysay waxaanu ahayn rufaqaa fi derbi rafiiq baanu ahayn xaq badan buu nagu leeyahy xaquu nagu lahaa annagoo aan gudin baa shahaado uu helay ilahay inankiisa sheekh cabdalle wuxuu ahaa saanu ku nukin laa nuzaki cala allahi axaddan laakiin aqoontayadii iyo waxaanu ka aaminay wuxuu ahaa qalbigiisa in iimaan ka buuxo wuxuu ahaa dacwadu inay dhiiggiisa la shaqayso wuxuu ahaa saacad ama wakti nimaan beer darayn xagga dacwada ama qof hau ha u faa'iideeyo ama ka badan ha u faa'iideeyo ama darsi ha akriyo hamigiisu wuxuu ahaa dacwo ila allah waxaa laga yaabaa inay jiraan rag badan waaweyn oo moosaasase oo ducaada oo culumaa oo khaliijka markuu joogay ku ta'asiray dacwadiisa oo wax ka bedelay sheekada martiqaadka tusaalaynta wuxuu ahaa laga yaabay rag badan inay hoos ahaan aqoon ningeesiya buu ahaa intii la doono camalkiisu maxaa da-uub buu ahaa sooma garan wuxuu ahaa qalbigiisa nin naxariisi ka buuxdo oo aan qalbigiisa waxaan naxariisiyo wanaag ahayn ayaan ku jirin waxaan xusuustaa ayaamahan dambe anagoo muddo khabaarkii u kala go-ay anigoo aan leeyahay anigu dembiga anigaa lahaa maxaa yeelay intuu xiriirin jiray ama warqadii soo diri jiray ama la soo hadli jiray ma siin xiriirintii uu mudnaayo xaqiigu lahaa muddo anagoo kala maqnay ayaanu telefoon isku helay habeenadii weydiiyey waxaa ka mid ahaa dabkiinu ma shidan yahay dabku ma idiin shidan yahay allahu akbar anigoo barwaaqa ku jira alxamdu lilah rabb alcaalamiin buxbuuxa min alcaysh wuxuu ka tawalayaa waxa kan dhacay ciyaalkiisii dabkii ma u shidaya ciyaalkii cabdina ninkaas uu ahaa waxayaa tahay kullu nafsin daa'iqat lmowt sharafduu ku dhintay gabadhiisi maanta waxay tihi adaan kuu tacsiinay waxay tihi adiga waa in lagu xiriiriga iyo sheekh yuusuf waxay tihi waxaan sabrayaa wiilkayga hebel ah markuu qur-aanka xifriyo waxay tihi ingiriis baan jawaabaa ka soo guuraya maxaa yeelay waad ogtahay sheekh cabdalle gaalo iyo dhulkaasu u nabcaa waxay tahi dardaarankii ugu yiri waxay ahayd ilmaheenna hadday gaajo u dhintaan akhriadayna weydiin maayo laakiin hadday gaalo ay gacan galaan waa layna weydiinaya waa xamdi sheekh cabdalle marka sheekh cabdallena caynkaasu ahaa ilahay waxaan uga rajaynaynaa inuu shahaado helay yaan rabbi uga rajeynayna sharafkuu ku dhintay kama maydaanka kama bixin xamar kama bixin meel kale iyo dhulka dhulkooda ma doonin waa ku sabray sidaa ayuu ga gacantii cadowga u dhintay si sharaf leh adduunka cumriga wuu joogay oo waxaa fiila taqriiban jiilka iyagaas baa isku dhadhoweyn cumrigiisna khayrkaasuu ku dhamaystay adduunkana wax foolxuma ah lama kulmin marka waxay tahay ilahay dankiisa khaatima khayr baa rabi uga rajaynayaa iyo firdows aclaa ilaahay inuu ku abaalmariyo kalimaadka anigu aan waxba siyaadin laakiin culimada aan doonayey codkoodii meeshaan ka baxay oo aada u macaanaa inaan codkaygaas gaaban aan ku karo oo dareenkayga muujiyo ayaan ujeeday السلام عليكم ورحمة الله
جزاه الله خير وأحسن الله إليه الشيخ عبد القادر نور فارحي أها دكتور أحمد حاج عبد الرحمن أبو كهري
وحان وصلوا نقضي إلى ka qayb qaato risaaladii ay culimmadu dirayeen ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay talo waxaa ka maqanna waa taladii intaa ka hor ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay ilaahay u noqdaan khayrka iyo xalka iyo maslaxadda iyo guusha iyo wanaagga waxay ku jirtaa biyad illaah waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliya beel joogaanba nooca yihiinba anaga aan kala soocin hadday yihiin shacbi weynaha hadday yihiin maamulada hadday yihiin qolyaha kaleoo iyaguna siyaasada ku jira waxaan ugu baaqaynaa naftayada waxaan ugu baaqaynaa inaanu annagoo dhan ilaahay u noqono oo rabbi u toobad keenno oo ilaahay gargaariya nafsi weydiisanno waxaan kaloo ugu baaqaynaa in la raadiyo soomaali inay usoo noqoto soomaali waa ummad walaala ah waadaan badnayn waa dad isku diina waa isku jinsiya isku abtir ah ee wada dhashay is wada yaqaan wada qaraabo ah aan marna kala maarmi karin waxaa la soo dhex dhigay waxyaabaaan munaasab ahayn waxaa laga yaabaa casab iyo qaban iyo keliya inaya ka dameyn oo culimmada inoo sheegta dhibkay leedahay laakiin mabaadi kale iyo dana khaasa aqraab khaasoo reg leeyahay inay dhibaato badan keentay waxaan ugu baaqaynaa soomaali inay walaaloobaan inay soo heroobaan inay wixii dhacay ilaawaan dad badan baa waxay yidhahdaan soomaalida war wixii dhacay xaadhayaan ka noqono dhaqanka soomaalida ka mid ahay waa duriri jira qabaa'ilku laakiin markay arrintu adkaato waxaan xusuusnahay waqooyi dagaalkii ka dhacay maxaa la ohan jiray meesha daroor miyaa la ohan jiray daroor hadday saas ahay dagaalkii dhowaan ka dhacay oo ayaamo tirsan ay dhowr boqol ku dhimatay odayaashii markay isu yimaadeen oo arkeen meesha ay wax marayaan go-aan bay gaareen waxaasoo dhan xaadhadaha ka noqona yidhaahdeen xalka markaasoo dhan saas loo baahan yahay fitanku markay dhacaan oo umma islaamiya ay isku fidmowdo ama iyagu dirirto waxaa loo baahan wixii fidnada ku dhacay in la ilaawo oo loo gudbo hataa daba dabagal badan ma leh habaa layga dhacay iyo waxaasaa layga dilay iyo meel qabta lama yaqaan saas darteed waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed ilaahay inuu waafajiyo iyaguna diintooda fahmaan maslaxadooda fahmaan walaalnimadooda fahmaan alquwa fi llah walaalnimada ilaahay darti loo loo loo walaaloobaa oo laysu jeclaadaa waxay ka min sim- min samiim aliimaan qofka iimaankiisa uu rabbi rumaysan yahay bay mid tahay xadiis muxuu ahaa laa tu'minuu xataa taxaabu laa tu'minuu laa tadkuluuna aljanna xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabu afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltum taxaababtum afshu salaama baynakum aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam marka alxubu fi llah iimaanku ka mid yahay iimaankaagu ka mid yahay adoo aan nina ugu danaynayn walaalkaa inaad jeclaato oo islaamnimo ku jeclaato waxay ka mid tahay diintaada iyo iimaanka waxaa rabbi uga tegeyso saynu hadda maqlayne culimadu waxay ku tawasuleen nabiyullaahi maxamed jecelkiisaanu jeclahay sala allahu alayh wasalam saasoo kale waxaad ku tawasuli kartaa inaad muminiinta jeceshahay dadka muminiinta ah ilaah waddaan jeclahay waad og tahay inaad adiga dartaa ku jeclahay ilah waxaasaan ku weydiisto waxaan leenahay xalku wuxuu ku jiraa inay soomaali heshiiso oo cadowgeeda meel uga soo wada jeensato arrintaday saa ku socoto waxaa laga yaabaa meel laga qabto meel laga qabto in la waayo oo tafaakum ay samayso oo waxyaabaha hadda arkayno sharka sii badanaya dhinac kastaba in uu aada iyo aada u tafaaqumo aada u weynaado waxaan u baaqaynaa ummad soomaaliya hadday tahay dadweyne shucuub hadday tahay hadday yihiin maxaan ku idhaahdaa dadka siyaasadda ku hawlan annagoo aan kala soocayn siyaasadda ku hawlan maamulada qodob ka soo horjeeda waxaan leenahay ummaddan ilaahay ha uga yaabeen ee ha isu soo dibceen heshiiska hadda la hadalhayo iyo sheekada waa baarigaynaa sida doctoorka u sheegay ha la wado ayaan leenahay waxaan kaloo leenahay ha la heshiiyo ha la wado keliya maaha allaa nagu og waxay na- naga tahay in khayrdoon nahay ummaddoo dhan inaan khayr la jecel lahay inaanu aaminsan nahay cadowgeeda iska dhicin mayso waxna noqon mayso jeeray midowdo oo heshiiso oo dhiig soomaali oo daadanayaa waxba keeni maayo oo ummaddu waxaan qabnaa muslim bay ku abtirsataa ninkii ka baxa oo haddee calaa bayinah laga ogaado isaga yaqaan baaqaas saas ayaan u soo jeedinaynaa waxaanu jecel lahay culimmada kale meelaha kala joogaa inay danta ka hadlaan inay ra'yigooda dhiibtaan in haddaanu qaldan nahay oo taa ku qaldan ay yidhaahdaan taa waa ku gafteen annaguna saasaan ra'yigaasaanu qabnaa culimmadu inay shaqeeyaan waxgaadku inuu shaqeeyo aqoonyahanku inuu shaqeeyo in saa loo aamuso ma aha isluxa la raadiyo heshiis ummadeed in la raadiyo shishadii waddanka inuu ka baxo in la raadiyo iyo qaabka ay ku suroobi karto anagu sidaa baan taageerayna weliba annagoo aan haddii aanu fursad u heli lahayn habeenaanu u dhixi lahayn oo u guuri lahayn oo u safri lahayn oo u socon lahayn arrintaa iyada ah fursadda ah haddiinala siiyo marka baaqaas ayaanu jeedinaynaa ilahayna waxaanu ka baryaynaa ummadda ay waxay qabto in ilaahay ka dulqaado dhibaato inuu ka dulqaado ilaahay quluubtooda inuu isu furo khayrka inuu waafajiyo inay isu soo hiroobaan inay noqdaan ummad muslimiina oo walaala inay cadowgeeda iska iska dhiciyaan oo iska saaraan saasaan rabbi weydiisayn inaanu aragno qaran soomaalida dhisan diinta xoogsatay waxba wixii ka khayr rool intaanu noolahay inaanu aragno waxyaabaha qaarkooda maanta jaba meesha ka baxay ilahay saasaanu ka rajaynaynaa minasada waxaan ugu soo laabtay inaan baaqaas aan halmaamine aan baaqi culimada aan ku daro waan ku celinaynaa dadka culimada ah oo waxgaradka ah oo shuyuukhda ah oo meelo badan joogaa inay codcod ku daraan talooyin soo jeediyaan meediyaha ka hadlaan ayan aamusin ayaan ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah
calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu jazahu llahu khayr sheekh cabdilqaadir nuur faarax ayuu ahaa